بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ولالهين في منهج أونلاين وحيدي سقود بنايان محاضر كان علمي جاء أو كبحاية الندوة العلمية أو مقعد الإيراه السلفية منهج رباني وواجه شرعي حلقة دانة وحلقة ديلبات
waxaan ku wareejinayaa sheekh cabdalla albarbaraawi oo isagu inoo taaban doona firaqaas sheekhu uu inoo tacriifiyey ee uu inoo qeexay ee asbaabta keentayna uu inoo sheegay xilliyadii ay bilaabeenna uu wax inooga sheegay maxay muslimiintu ka dhaxleen ma wanaag bay kala kulmeen ma xumaan bay kala kulmeen ma guul bay kala kulmeen ma guuldaray kala kulmeen maxaa laga dhaxlay firaqaas iyo jamaacaadkaas qadiimanna jiray maantana jira maxayse xilligeennan ay dhib ku hayaan ummadda muslimiinta ah sheekh cabdallah ayaan ku wareejinayaa falyatafadal mashkuuran wama'juura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل قل ما أيو أرنت كسابسا فرقاه الريي magacyooda wax ka mida uu xusay walaalkeen sheekh rashiid waxaa hadalkaygu se uu ku wareegi doonaa axsaabta iyo jamaacaadka mucaasirka ah aasaaskooda iyo jiritaankooda mafaasidda iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha shareecada khilaafsan ee ka dhashay waxaanan sidaa u yeelayaa sida insha allahu tacaala hadalkayga aada ka dhex arki doontaan firaqa faraha badan ee sheekhu uu inoo sheegay qaar ka mida magacyadooda waxaa maanta in badan oo ka mida hooy u ah oo hadhac ay hadhsadaanna xaqiiqatan ah axsaabta mucaasirkee jirta taana insha allah caddaynteeda waad maqli doontaan waktigoo kooban awgee u malayn maayo kelmaddan ama qeybta nadwada ka mid ah inaan ku dhammayn karo dhibaatooyinka ka dhashay samaynta dadka muslimiinta laga dhex sameeyey axsaab iyo ururo diiniya shicaarkii ahalku-dhegga dadka marka hore ay tusayaan uu yahay addacwatu ila allahi tabaaraka wa tacaala dadka inay xagga ilaahay ugu yeedhayaan lix qodob oo qura ayaa i qoran inaan ka gaadhsiin doonana ilaahay baa og hase ahaatee waxaan ballan qaadayaa biidni illaah ama iyadoo coda ama iyadoo qoraalah oo faahfaahsan adiladeeda iyo tusaalayaasheedana wadata inaan insha allah si cad usoo bandhigo dhibaatooyinka ka dhashay samaynta axsaabta laga dhex sameeyey islaamka dhexdiisa iyo xumaanaha arrinta noocaasa ka ratibmay aada iyo aada bay u fara badan yihin kelmaddan oo kale in lagu soo koobaano waa adag tahay laakiin insha allah waxaan sheegi doonaa kuwaan isleeyahay way ugu muuqasho badan yihin malaha dadka ku dhegaysanaya ma hadalkan maqli doonaana malaha si cad bay kuula fahmayaan waa wax la taaban karo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka dhashay samaynta axsaabta magacay doonayaan hala baxaan amiirkoodu kuu doonaya ha noqdo ha isbadbedelaan annahaa taqdaxu fii ikhlaasi lmuntami ilayha xisbiyadu ama qofku xisbi inuu ka mid noqdaa waxa ay dhaawacaysaa qofka ikhlaaskiisa inay arrimihiisu gaar ahaan dacwaddu ilaahay daraaddii inay ka noqoto arrintaasi anuu iskama odrhan culimada islaamka kuwa u waaweyn kuwo ka mida ayaa kutubtooda ku caddeeyey waxaa tusaalahaan ka mida culimada qodobkaa sheegay sheekhi weynaa waa dhintay ilaaha u naxariistay bakr abu zayd kitaabkiisa la dhaday xukmu lintimaa ila alfiraqi waalaxzaab waljamaacaat alislaamiya waxaa kaloo arrintaa lafteeda xusay inay xisbiyadu qofka ikhlaaskiisa wax u dhimayso iyo acmaashiisu ilaahay daraaddii inay noqoto sheekhii weynaa isaguna waa dhintaye axmed bnu yaxya annajmi kitaabkiisa la idhaahdo almawrid alcadb azulaal fii man tuqida cala aljamaacaat isla markaa kitaabka waxaa aada u ammaanay sheekhana hordhac ugu sameeyey laba sheekoo labaduba ay nool yihiin maanta oo ka mida culimada sunnahee waaweyn midkood waa asheekh alfawsaan xafidahu llahu tacaala ka kalena waa asheekh rabiic ibnu haadi almadkhali culimadaas oo dhami qodobkaa waa xuseen in xisbinimadu ay sabab u noqoto qofka arrimihiisa dacwadeed inaanay ilaahay daraaddii noqon waayo qofku dadka wuxuu ugu yeedhayaa xisbi waxaana isku dayayaa dadka xisbigaa xubnaha ka ah inuu farabadiyo qof iskaba toosan oo isagu yeedhmaba aan u baahnayn inuu dadka u yeedho mooyaane ayaa lala fadhiisanaya oo lala xidhiidhaya oo la tarkiib gelinaya waxyaabo xisbiga lagu jeclaysiiyo loo bandhigaya si uu xisbiga uga mid noqdo haada yadcuu ila allah am yadcuu ilaa xisbi qofka sidaa yeelaya ma xagga ilaahay buu dadka ugu yeedhaya mise xisbiguu dadka ugu yeedhaya shakila-aan xisbiguu dadka ugu yeedhaya waxaa xisbiyadu ay sabab u noqotaa qofku shacaa'irtii calaamadihii iyo arrimi waaweynaa ee cibaadaadka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu faray sida khudbad la jeediyo iyo muxaadaro kitaab la dhigo markas cilmiga lagu bartoo la furo maderasad la aasaaso oo ahayd qofku markuu gudanayo ilaahay daraaddii inuu u guto isagoo aan cidna ku doonahayn cidna aan waxba kaga doonahayn ayaa wuxuu gudanayaa ka waajibaatin xisbiya waajibaad xisbigu uu farayo iyagoo ah wuxuu la mid noqonayaa qofku askariga howlaha qaarkood markuu qabanayo isu arka inuu gudanayo waajibaad caskariya waajibaad askarinimadu ay saarayso ay ku ay farayso ay ku waajibinayso saas oo kale ayaa qofku noqonaya hamigiisu wuxuu noqonayaa rafcu raayat alxisb xisbigan calankiisa inuu taago xisbigani mid muuqdo uu noqdo oo dad fara badan xubnihiisa ay ku soo biiraan taasi waxay sababaysaa inuu beratamo oo uu tartamo waxay sababaysaa inuu galo tashi fara badan waxay sababaysaa inuu fadhiisto shirar tiro badan waxay sababaysaa inuu qabsado fadhiyo aan la soo koobi karin kulluha liajli rafci raayat alxisb dhammaantoodna wuxuu u samaynayaa xisbiga si kor loogu qaado magiciisuna uu u sarreeyo walihaada waxa u badana lagu hadalayaa waxa weeye xisbi hebel baa inaga dheereeyey dadkiibay kaxaysteen xisbigii baryaan hoosu dhac baa ku jira ama jamaacadaha cabiraan waa inaynu kor u qaadno inu dadaallo dadkii hore xisbiga ka tirsanaan jiray waa inaynu hurdada ka soo kicinno si ay xisbiga waxa weeyaan kor ugu qaadaan kuwo cusub waa inaynu u baadi doonno qoladaasi reer hebel la yidhahdo waa xisbi ama jamaaco kale maalinkan maanta waa baylehe oo dad baa laga heli karaa iyagana waa inaynu faganno ujeeddooyinka iyo hadallada noocaasa iyo weedhahaasa in badan shirarka ka soo yeedha wuxuu aada ugu farxayaa xisbigiisu hadday masaajid qolo kale ka qabsadaan ama markas iyo madarasad gacanta ay ku dhigaan waxyaabaha aadka uga naxa waxaa ka mid a qofka xisbiga ahi in jamaaco ama xisbi kale xisbigiisa uu ka sarreeyo aada buu arrintaa uga nacaya uga naxaya majaabku doonayaba ha kaga sarreeyo hadduu kaga sarreeyo goobta dagaalka arrintaasi waa ka naxaya hadduu isagu xukunkii uga horreeyo walow kaa kale haba sheegaye inuu shareecada wax ku xukumaye arrintaa waa ka naxaya ta dagaalka iyo ta siyaasadda iyo xukunka ku saabsan labadaba waxaa tusaale inoogu filan markii ay soo baxeen almaxaakim alislaamiya jamaacaadka qaarkood waxay iska dhex arki waayeen hoggaankii maxaakimta dabeetana waa ka fadhiisteen iyagoo hore u hadalhayn jiray inay baadi doonayaan kuna dadaalayaan soo celinta xukunkii shariicada waxaanay ka soo jeesteen dhinaca kale ciddii maxaakimta ay hayeen dowladdii ayay dhabarka saareen sidaan darsigii habeenkii hore ku tilmaamay waana tasaabu noqotay inay kala jabaan afkaba aan ku ballaadhiyo waa jamaacatu lislaax qofkii bayile iyo wasaa'iq doonayo iyo caddaymana waa la hayaa sababtu waa maxay leanna hoggaanka maxaakimta ee taladii gacanta ku dhigay ayaana iyagu ka dhex muuqan xisbiguna dooni maayo in shareeco wax lagu xukumo qura ee waxaa taa u wehelisaa inuu isagu xukumo hadduu isagu xukumi waayo xukunkaasi mid wanaagsan ula muuqan maayo ta dagaalka haddaan tusaale usoo qaato jamaacatu alictisaam iyo jamaacatu shabaab almujaahidiin dagaalka waa ku wada jireen waraaqihii oo caddayna baa la hayaa amiiradooda oo caddaynaya taa inay qeyb weynay ka ahaayeen markii maxaakimta muqdisho laga saaray iyadana waxaa dhacday jamaacatu alictisaam shabaabku markay gooni u baxeen iyaguna jamaaco kaloo dagaalantay inay samaysteen oo aljabhatu alislaamiya waa jabha taariikhda soo martoon la ilaabahayn oo jamaacatu alictisaam ay lahayd waxaa ka dambeeyey taasi markii ay meesha ka baxday alxib xizbu lislaam oo isagana xasan daa'ir aweys oo jamaacatu alictisaam ka tirsanaa madax iyo oday u ahaa maalinna kamay soo hor jeedsan maalinna bayaan kamay soo saarin dagaaladii uu bilaabay oo maanta magaalada muqdisho looga yaqaan qaxi xasan daahir kelmad kama aanay odhan dadka lala dagaalamayay ama ku dhimanayay badankooduna muslimiin bay ahaayeen laakiin markii hoggaamintii dagaalka iyo awooddii goobihiisa lagaga xoog roonaaday ee qolo kale oo hoggaankiina waxba uga ogolaan weyday gacanta ay ku dhigeen si cadoo muuqata ayay uga soo horjeesteen taasina waa taa muuqata waayo arrintu waa arrin xisbinimo ku socota ee wax ilaahay daraaddiiya ayaanu arrinku ahayn ma aha dadaalka noocaasa qofku inuu u gelayo inuu arko xisbigiisu inuu yahay ka quree xaqa ku taagan taa iyaguwa ma laha jamacaadka o dhami waa saxsan yihin bay yidhaahdaan hadalladii amiiradooda oo duuban baa lahaya oo jamaacaadka ku matalaya dad guri dhisaaya oo midna saqafkii uu bilaabay midna gidaarada uu dhisayo markaa waa iskaashanaya mararka qaarkoodna waxay ku tusaaleeyeen hillaac waxay dhaha afar hillaac dhexdood laguma qabo marka axsaabta o dhan waa difaacaan waxaanay tilmaamaan inay saxsan yihiin marka maaha waxyaaba waxaa sababaya inuu axsaabta kale u arko inay manhajkiiyo waddadii rasuulka baalmarsan yihiin xisbigiisuna uu yahay ka quree ku taagan waddadii saxda ahayd hadday sidaa noqon lahayd inuu qofku cudurdaar buu yeelan lahaa oo wuxuu noqon lahaa qof niyo wanaagsan xaqiiqatan haba khaldanaadabe oo ugu yaraan niyadaasi ay waxu tarto ama ay badbaadiso laakiin waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa in xisbiga waxa weeyaan kor loo qaado arrimaha noocaasi aan sheegay qof kasta oo xisbi xubin ka soo noqday si dhaba ayuu u dareemaya waxaa laga yaabaa dadkaan axsaabta soo marin ee aan xubna ka soo noqonin inay hadalkayga u qaataan asaatiiru alawaliin sheeke baraday aan xaqiiqo lahayn laakiin qof kasta oo soo maray xaqiiqadaasi waa mid uu dareemayo oo haddii waxa uu ka toobad keeno ilaahay daraaddii uga tegayna qalbigiisa xagasho ay kaga tagtay waxaa shakilaana walaalayaal arrimahaasi aan sheegay inay qofka ikhlaaskiisa dhaawacayaan haddaanay duminba waayo dadka in loo yeedho xagga ilaahay loogu yeedhaa waxay ka mid tahay cibaadaadka u waaweyn iyo waxyaabaha u qiimaha badan ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado waxaanu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay acmaasha halka laga eegaya inay niyada tahay qof walibana inuu leeyahay wuxuu niyeystay inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qofka dacwadda dhexdeeda dadaalaya hadduu niyeysto ilaahay daraaddii inuu arrintaa ku cibaadaysto ilaahay ugu dhowaado dadaalkiisuna uu yahay mid ku salaysan manhajkii rasuulka iyo saxaabada wuxuu niyooday buu leeyahy haddii niyadiisu ay tahay inuu xisbi dadkiisa badiyo magiciisana kor uu qaado waxaa shakilaanaysna wuxuu niyeystay unbuu leeyahay mar hadday dacwadu tahay cibaado waxa waajiba an takuuna lilah laa linafsi walaa lilxizb ilaahay daraaddii qofka waa inay ka ahaato waa inaanay ahayn inuu naftiisa wuxu doonayo inay dadku ammaanaan ama dad fara badan oo sacabka u tumaya oo isaga daba jooga inuu helo xisbi awgiina waa inaanu fariidada iyo shaqada dacwada la yidhaahdo aanu gudanahayn ilaahay baa yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin diintaa ilaahay loo khaalis yeelayo ayay dacwadu ka mid tahay si gaara ilaahay dacwada isagoo uga hadlaya oo tilmaamaya ikhlaasku laga maarmaan inuu yahay waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman itabacanii subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin nebi maxamed baa lala hadlaya iyo qof kastoo muslima oo atbaacdiisa ka mid a dadka rumeeye raacay waxaad tidhaa tani waa waddadaydi alislaam adcuu ila allah dadka waxaan ugu yeedhayaa xagga ilaah laa ilaa nafsii walaa ilaa xisbii naftaydana ugu yeedhi maayo xisbi gaaro anigu aan leeyahay aan samaystay ama aan ka mid ahayna ugu yeedhi maayo aniga iyo cidday raacdaaba saasaanu yeelaynaa wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin u fiirsa aayadda ilaahay wuxuu yidhi adcuu ila allah waxaad tidhaa xagga ilaahay baan dadka ugu yeedhaya mar kalena ilaahay wuxuu yidhi wamaa ana min almushrikiin kuwa mushrikiinta ah ee ikhlaaskooda ay wax ka siiyiin anuu ka mid mayi waxaa labada arrimood baa inugu baraarujinayaa calaa alikhlaasu fi dacwati ila allah qofku markuu dacwad ka shaqaynayo inay arrintaas ilaahay daraaddii ka noqoto faa'iidada noocaasa waxaa kitaabu tawxiid ku sheegay alimaamu mujadid raximahu llah marka uu marka uu tilmaamayo masaa-isha iyo faa'iidooyinka uu ka soo saaray baabka adducaau ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah wuxuu odhanayaa fiihi masaa'il minha atanbiihu cala alikhlaas baabkaa masaa'il baa ku jirta masaa-isha waxaa ka mid a waxaa lagu baraarujinayaa dadka ducaadda ah ee dacwada ka shaqaynaya inay dacwadooda ilaahay daraaddii ay noqoto adcuu ila allah wamaa ana min almushrikiin lianna katiira low dacaa ila alxaq fa huwa yadcuu ilaa nafsi waayo in badanoo dadka ka midii isagoo dadka xaq ugu yeedhaya tawxiid buu u sheegayaa ama sunnu u sheegaya ama shay taacaa buu ugu yeedhaya ama kuwa ka soo horjeedkooda ayuu uga digayaa laakiin taasi ilaahay daraaddii kama aha yadcuu ilaa nafsihi wuxuu doonayaa dadkaas isaga inay weyneeyaan oo kor ay u qaadaan oo dhexdooda magac uu ku yeesho wuxuu doonayaa inay isaga ka amar qaataan oo atbaacay u ahaadaan askar ay u ahaadaan marka maxaa ka maqan qofka isagoo dadkii xaq ugu yeedhaya haddana maxaa ka maqan ikhlaaskii baa ka maqan taasay sabab u noqonaysaa arrinta la yidhaahdo xisbiyada maa macnaheedu inaan leeyahay qof kastoo xisbi ka midi waa hayru mukhlis waa la heli karaa dad mukhlisiina oo ilaahay daraaddii ay ka tahay xataa xisbinimadu laakiin waxaan ka warramayaa inay sabab u tahay ikhlaas darrada waxyaabaha dadka ku xambaarana fi dacwati ila allah ikhlaas darro inay sameeyaan kuwa u waaweyn inay ka mid tahay arrinta labaad annaha taqdaxu fi asli litibaac diinta islaamku laba asal bay ku dhisan tahay an laa yucbada ila allah ilaahay mooye cid kale inaan la caabudin waa ikhlaaskii siday wuxu yeelaysa xisbinimadu waynu tilmaanay asalka labaadna waa an laa yucbad allaha ila bima sharac waa inaan ilaahay lagu caabudin wuxuu sharciyey mooyaane wax kale sida xisbiyadu ikhlaaska ay wuxu yeelayso itibaaca oo ah ku dayashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo iska ilaansho ilaansho iska ilaalinta iyo ka fogaanshaha bidcada waa dhaawacaysaa addacwatu ila allah mar hadday cibaado tahay waxaa waajiba qofku inuu noqdo mid ku gaabsada intii laga soo wariyey ee ka sugnaatay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabada waxaana xaaraana dacwada dhexdeeda in bidco lala yimaado ile waa cibaade sida salaada aan bidco loogu dari karin dacwada lafteedana bidco laguma dari karo waa inay dacwadu noqoto mid waafaqsan dacwadii nebi maxamed sida ay waajib u tahay salaadu inay noqoto mid waafaqsan salaadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadu isku meel bay marayaan salluu kamaa ra'aytumuuni usalli siduu nebi maxamed u yidhi u tukada saan u tukaday ilaahay baa amray inuu yidhaahdo qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii itibaaca iyo ku dayashada rasuulku dacwadana waa inay ku jirto salaada siday ugu jirto waxaa waajiba in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo waxaana xaaraana in nebi maxamed dacwada lagu khilaafo waayo waxaa ka mid a usuusha sugan shareecada dhexdeeda inaan ilaahay lagu caabudin haddii la tukanayo haddii la xajiyo haddii la soomayo iyo haddii dacwad la gudanayaba wuxuu sharciyey waxaan ahayn cid kala daayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umay bannaanayn dadka wuxuu isagu doonayo inuu ugu yeedho siduu doonayana inuu ugu baaqo bal waxaa waajib ku ahayd marka uu dacwada gudanayo inuu raaco sharcigii ilaahay ku soo dejiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaasi amray yaa ayuha annabiyu inaa arsalnaaka shaahida wa mubashira wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnih wa siraaja muniira nebi maxamed buu ilaahay la hadlayaa ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa inuu u waxyoodo nebi maxamed uu soo diray waxaanuu tilmaamayaa ilaahay in loo soo diray si ummadaha markhaati ugu noqdo dadka wanaagsanna uu ugu bushaareeyo kuwa xunna uu ugu digo wa daaciyan ila allahi biidni ilaahay baa soo diray isagoo daaciya yadcuu ilaa man ila allah ilaahay daraaddii buu dadka ugu yeedhayaa wa calaa ayi kayfiya qaabkee buu dadka ugu yeedhayaa biidnihi sidii ilaahay uu fasaxay ee u ogolaaday maaha sida isaga la qurux badnaatay ee la wanaagsan xisbiyada waxaa la yidhaahdaa asalkaa itibaaca ku dayashada rasuulka dacwada lagaga dayanayo dhinacyo badan bay ka dhaawacday saddex tusaale ayuun baan ka bixinaya tusaalaha koowaad wuxuu yahay ee ta aan ku caddaynayaa annahaa nafsuhaa bidca lam yachadha asadru alawal in muslimiinta xisbi laga dhex sameeyo laleeya waa xisbi islaamiya oo amiir u gooniya leh oo manhaj u gaara leh oo xubno gaaro ummaddii islaamka qayb ka ahi ummaddii islaamka kuwo ka mida si gooniyo loogu daray in islaamka laga dhex sameeyo waa bidco waana waxaanay aqoon saddexdii qarni ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam diintooda iyo waddadooda u ammaanay markuu yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inay bidco tahay xisbiyadu culamaau lislaam waa caddeeyeen sheekh bakr abu zayd raximah llahu tacaala kitaabkiisa xukmu lintimaa marka uu ka warramayo dhibaatooyinkeeda iyo waxaa xisbinimadu shareecada islaamka ay ku khilaafsan tahay waxa uu ku daraya inay bidco tahay intaas ayaabaana sharci darro ugu fillaan lahayn qodob kaloo shareecada ay ku khilaaftay haddaanu jiri lahaynba mar haddii ay bidco tahayna waxba hagaajin mayso waayo wuxu uhi imaamu malik raximah llah walaa yuslixu aakhira hadihi lumma ila ma aslaxa awalaha ummaddan inteeda dambe waxaa hagaajin kara uun wixii inteedii hore hagaajiyey qaybteedii hore wixii ay ku hagaagtay waxaa hadalkaa hadal aan ka dhicin oo dacwada ku saabsan yidhi alimaamu ibnu baaz raximah llah قال ومن أراد إصلاح المجتمع الإسلامي أو إصلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق قف كدونبه المجتمع الإسلامك يكوى كلا قال ضبا الدنيا اللي انت اللي تشوغ إنه كوها قاتشيو كتوسيو والضبي يا أسبابه iyo arrimihii ummaddan qaybteeda hore ay ku hagaageen waa khaldan yahay qofkaas waxaan xaq ahayna mid ku hadla weeye sheekh fawsaan xafidahu allahu tacaala isna waxaa la weydiiyey wasaaisha dacwada yacnaa dacwadu ma tawqiifiba oo nusuusta iyo adiladu intay sheegtay ayuunbaa lagu gaabsanaya mise manhajka dacwadu waa shay iska ijtihaadi ah algaa maanta inaynu ka maqalno idaacadaha wadaadda leh dacwadu waa shay iska ijtihaadiya la dacwadu maaha ijtihaadi manhaju dacwa waa tawqiifi nebi maxamed intuu ku joojiyaa lagu joojinaya wuxuu dadka ugu yeedhay baa loogu yeedhaya siduu ugu yeedhayna waa loogu yeedhaya siduu u kala horraysiiyeyna waa lagu kala waa loogu kala horraysiinaya waman khaalafa dalika faqad ibtadaca fi dacwati ila allahi tabaaraka wa tacaala qofka taa khilaafaana waa qof shay bidcaha ku soo daray diinta ilaah oo dacwaddu ay ka mid tahay sheekh fawsan wuxuu dacwatu ila allahi tawqiifiya calaa maa jaa bihi arasuul nasiiru fiiha calaa khatawaati rasuul adacwatu ila allah waa mid nusuustu intay sheegtay aan la dhaafahayn waxaynu ku soconaynaa tallaabooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wadalika kama fii qowlihi tacaala qul hadihi sabiili adcu ila allahi calaa basiira أنا ومن اتبعني لا بد من اتباع الرسول في الدعوة ومنهاجها وخطواتها وكيف دعا الناس وأن رسولك عليه الصلاة والسلام يقول على قد الدعوة لف كده منهج كده تلابوين كده سيدو ضدك وقباقي رسول شهر من وحو شيخ التلمامي إلى التوحيد كبلاوين كده من ضدك أي برين أحكام الشريعة ركاسول أما أننا نأتي بطرق جديدة ونقول هذه من طرق الدعوة هذا لا يصلح عدين نرن ما نودوين عصب ولا نودوين كالدعوة لو قتابي كمديهين تاسم ما والصح نقل ما يصح ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أفرص هذا الإمام مالك يا هذا ابن باز يا هذا العلامة الفوزان sida ay masaladaasi isugu waafaqsan yihiin wejiga labaad ee bidcanimadeeda ay ku muuqanaysaa waxa weeye waxa axsaabtu ay samaysteen mid waliba manhajku gooniya oo iyagu ay la soo dariyeen waa manaahij khilaafsan ama wax badan ku khilaafsan manhajkiiyo waddadii rasuulka fi dacwati ila allah waxaanan taa ku caddaynaya nebi maxamed wuxuu dacwada ka bilaabay tawxiid mana joojina dacwa ila tawxiid ilaa uu geeriyoodo ilaahay nafta uu ka qabto maalinna ma joojin maalinuu nabad haystay iyo maalin xaalad baqa uu ku jiray maalin ciidankiisa qaar ka mida ay jabeen iyo maalin cadowga uu ka gacan sarreeyey maalintuu godka ku jiray iyo maalintuu atbaacdiisa iyo axbaabtiisa iyo ansaartiisii dhex joogay magaalada madiina maalintii naftu ay ka baxaysay sakaraatulmowtku wahayey ma joojin dadka inuu tawxiid ugu baaqo oo caqiidadooda uu saxo waxaa ka mid ah haddaba axsaabta kuwa tawxiidka dhinaciisaba aan eegin masaajidadooda kutubu tawxiid mamnuuc bay ka tahay waayo waxay aaminsan yihiin inay dadka kala kaxaynayso walihaada waa in la yska dayo caqiidada aan laga hadal waxaa ka mid ah kuwo afkooda ka haysta ka hadalka bidcada xirsan cala alatbaac iyagoo ku dadaalaya dadkan atbaacdooda xisbiga ka mid a maadaama ay isku jiraan haddii bidcada la naqdiyo laga hadlo xisbigiibaa kooxo dhami ay ka go-ayaan marka waxbay kala geynaysaa aynugu soo hadal qaadina nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam khudbad kaste oo uu khudbadeeyo bidcada ayuu dadka uga digi jiray wa sharu lumuuri muxdathaatuhaa buu odhan jiray markaa bal ka waran iskala dhig manhajka khudbad kasta odhanaya wa sharu lumuuri muxdathaatuha maaha kalimaat tuqaalu cala lisaan ee maqsuudkeeda iyo macnaheeda ay fahmayaan dadka uu la hadlayaa waa kelimaad maqsuudkeeda iyo macnaheeda ay fahmayaan dadka uu la hadlaya iyo cidda bidca ka hadalkeedaba iska ilaalinaysa fadlan can iraddi cala ahli lbidca ahlulbidca in la radiye hadalkeedaba daa sida aynu tilmaami doono qorshaha iyo manhajka taasi kuma jirto waxaa ka mid ah jamaacaadka iyo axzaabta maanta waxa weeyaan jira kuwo aada uga fogaaday cidda xaqa baalmartay inay radiyaan oo xaalkooda ay caddeeyaan jamcan lilumma bizacmi wuxuu qaacido ka dhigtay mise inaga inagu masaa-isha khilaafaadka ma gallo ma ilaahay baa sidaa yidhi ilaahay ma odhan fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi waalrasuul hada huwa manhaju nabiyi calayhi salaatu wasalaam wixii la ysku khilaafo in kitaabka iyo sunnaha loo celiyo in laga aamuso maahe dabeetana wixii xaqa la qaato la raaco oo la difaaco wixii baatilana laga fogaado laga dheeraado dadkana looga digo manhajkaa dhan ee alraddu cala almukhaalif waa aslu min usuuli lislaam ayay faraha ka qaadeen cidda wax radidana dadka waa u fool xumeeyaa waxay dhahan iska ilaali kuwaas waxbay caayaan ama muslimiinta ayay wax ka sheegaane waa ciddii u taagnayd xiraasatu lmilla waadabu can isunna ilaalinta milladii nebi maxamed lagu soo dejiyey iyo difaacitaanka sunnadii rasuulka calayh isalatu wasalaam waxaa ka mida minhum man huwa saaxibu cubuudiyati muqayada horena waan u tilmaamay jacalu lqur'aana wasunnata cidiin qur-aankii iyo sunnihii baa la qaybsaday midba qayb ka mida ayuu yidhi anuu qaybtaas ayaan xoogga saaraya saxaan u arka waxaa mahaateen hadduu leeyahay kuwa kale idinkuna qaybtiinaa ku qayba laakiin isagu qaybta uu ka shaqaynayo muu arkaa inay tahay qaybta waajibka ay tahay in laga shaqeeyo una mudan in laga shaqeeyo kuwa kalena wuxuu u arkaa inaanay wax macnaa samaynahayn waxaanay qabanayaan niman iska daaliya inay yihiin laba nin baa habeen gurigayga igu yimi waxay igu idhaahdeen waxaanu doonaynaa hadal dheel baanu dhex mariya munaaqashaad na raacoo gaalkacyo noo raac waxaad u baxdaa addacwa ila allah tabliiq raac waxahi maxaad doonaysaan halkaa maxaan ka doonaa dad baad ixu soo sheegaysa waxaan ku uhi ma aragtaan waddadan gurigayga ku xigta taariku salaad baa afkaa ka taagan baan ku saadkaa laga eedaamaya aan tegin ka warrama haddaan safarkaa iska daayo kuwan aan u tago aan u sheego salaada hadalka noocaasi maa cajabo waxaan maya bixitaanka wax kalaa la socdoo dheeraada adiga laftaada ayaa ka faa'iidaya waa manhaj isagu uu dejistay nebi maxamed calayhi salaatu salaam wuxuu ina aho oo ilaahayna uu ku soo dejiyay alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar meel kasta aad joogto iyo xilli kasta waxa weeyaan aad joogto sidan horu sheegnay qaar jihaad bay u tacasubeen qaar waxay siyaasaad mid walibana ka kale si muuqata in yar si qarsoonna in fara badan ayuu dariiqadiisaasi u caaya waxa weeyaan uu uga digaya yacni waxay u tacasubayaan fariida mucayana ama juz islaamkii ka mid a tii kalena waa ka fogaanaya waxaana waajiba adacwa ila allah in la ogaado inay tahay baabun min abwaabi iddiin bal tashmalu kullahu islaamka oo dhan bay koobsanaysa kuma banaana isla anu qof kastoon arka salaadun baan u sheegaya tawxiidka ka horan maya manhajkeega kuma jirto inan baa wuxuu yidhi qolaan raacay oo meel heblaayo markaanu marayno luuq markaanu marayno ayaa waxaan u bilaabay buu ihi kitaabka laa nawaaqid lislaam waa kitaab muhim oo wuxuu ka warramayaa waxaa qofka islaamnimadiisu ay ku burto oo dee ay waajib tahay inuu iska barto si uu isaga ilaaliyo dabeetana waxaa laygu ihi jooji war maxaa dhacay kitaab baan dhigayaa maya kani manhajkeenna innaga maahee waa manhaj jamaaco kale wallahi isagaa ii sheegay ninkii qadiyadaasi la kulantay cid iiga soo warisay ma jirto waa manhaj jamaaco kale nawaaqid lislaam waa manhaj jamaaco kale yani kullu jamaaca laha manhajun mucayan jamaaco kasta manhaj gooniya bay leedahay ilaahay wuxu uhi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana dadka waxaad ugu yeedhaa waddada rabbiga waddada rabbiga waate waa diintii oo dhan weeye oo tawxiidku u horeeyo sharaa'icu lislaam say u kala waaweynta waxa weyaan lagu soo xigto manahajtaas oo dhan ee midba qayb islaamkii ka mida u tacasubay waxa shakilaana inay khilaafsantay manhajkii rasuulka fatakunu min almuxdathaat alatii xadara minha rasuulu llah waxay markaa ka mid noqonaysaa waxyaabaha dadku ay la soo dariyeen ee rasuulku uu ka digay ee bidcana uu ku magacaaba uhi wa iyaakum wa muxdathaati lumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala waxaanay noqonaysaa marduuda calaa ahliha mid ehelkeeda in lagu radiyo mudan oo aan laga aqbalin waayo nebi maxamed baa yidhi man camila camal laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun wejiga saddexaad ee bidcanimadeedu ay ku muuqanaysaa waa kii aan hore u tilmaamay fi lmuqadima hordhaca markaan ka warramayay wa hadihi alaxzaab almucaasira taxtawi alfiraqa albidciya wa tu'wiiha waxaa ku jira oo u hoyda gudaheeda firaq iminka laydiin sheegayo khawaarijtii baa ku dhex jirta oo rawaafidii baa ku dhex jirta shiicada ahaa oo suufiyadii baa ka dhex buuxda oo ashcariyadii baa dhex fadhida wahaakada muctasiladii hadalkeedaba daah kuwan ayay ku dhex jiraan iwaabay ku sameeyeen oo waa soo hoysteen firaqan iyo axsaabtani waayo axsaabtani waxay tuureen alfawaariq aljaliya bayna ahli sunnati wa ahli lbidca wixii si cad u kala geyn lahaa ee dadka u kala muujin lahaa ahlu sunnaha iyo ahlulbidcah waxaad arkaysaa xisbi mucdamu alcaqaa'id albaatila aad ka dhexelayso haddaad istira baadi doon meel kaleba tegi maysida xisbigan unbaad ka dhex baandhaysanaysa bidacii iyo caqaa'idkii baatilka ahaa badankoodii baa ku dhex jira iyo manaahijtii munxarifka ahaa waayo maxaa kuu markhaatiyabad odhan doontaa waaqaca marka laga yimaado iyo dadka la garanaya caqaa'idka iskhilaafsan aaminsane ku dhex jira amiiradoodii u horreeyey ayaa midna qaaciduu u dejiyey midna hadal buuri isagoo khudbadaynaya ay ku camal faleen wuxuu yidhi jamaacatu alikhwaan almuslimiin laysat didda ayi caqiidati min alcaqaa'id walaa ayi طaa'ifa min aطawaa'if kutub alikhwaan almuslimiin buu ku qoran yeeyey ondhahayga aan kaga akriyey jamaacatu alikhwaan almuslimiin caqiide ay ka soo hor jeedaa ma jirto daa'ifo iyo koox ay ka soo hor jeedaana ma jirto markaasuu weliba tusaale sameeye wuxuu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel saddex nin intuu sheegay oo akbaata waa kiristaanka masar ayaa noogu jiraba allajnat alculya wallahi hada mawjuud fii kutubihim kitaab xataa ka soo naqliyo biwaasita kamaan akriyo kutubtooda lafteeda ayaan ka akriyay haddii loo baahdana waan soo dhigi karaa waraa kitaabkaaga keen waan hor keeni karaa dadka waxay ku camal falaan qaacidada odhanaysa natacaawun fima itafaqna wayacduru bacduna bacdan fima ikhtalafna fiih wixii aynu isku waafaqnana aynu ku wada shaqayno wixii aynu isku khilaafnana iyo inaan isku qabsana aynu isu cudur daaro hadda lama kala qaadqaadino masaa-isha ijtihaadiga ee daliil aanu ku caddayn xataa lama odhan waxii aynu isku khilaafno aynu isugu cudur daarno innagoo ilaalinayna waxa weeyaan midnimadeenna midnimada xisbigan in la ilaaliyo ayaa noqotay mid ka horeysa shareecadii in la ilaaliyo oo caqaa'idda baatilka in laga hufo lagu dadaalo oo meesha laga saaro oo bidaca lala dagaalamo arrinta noocaas oo ah inay xisbigii isugu imanayaan dad kale caqaa'id iyo manaahij duwan waxa ay daliil iyo calaamad u tahay hadihi alulfa waa daliilu calaa inxiraafin akiid leexasho weliba fog oo waddadii nebiga iyo saxaabada laga leexday ayay calaamad u tahay waayo qofku hadduu aaminsan yahay caqiidata anabiyi waasaxaaba suurtagal maaha inuu la saayiro caqaa'idka kaloo indhaha uu ka laabto uu dhaa wayacduru bacduna bacdan fima ikhtalafna fiih inuu bidaca heshiis iskala ahaadaa suurtagal kama aha hada mima laa yumkin wa bilmunaasaba hargeysa nin jooga wadaadadeeda ka mid a ayaa iyadoo inan su-aal u weydiinayo oo aan leeya waa bidco ayuu halkaa soo maray dhinaca iyaga waxoogee markuu sii socday buu soo noqday markaasaa wuxu uhi baashii bidco la odhan jiray weli ma ishaysaa markaasaan ku uhi haa weli waa ishaynaa isu uhi alla allah yuciinukum intuu qoslay isaga bidcada isma hayaan kelimatu bidca soo hadalqaadkeeda ayaa dhibaya waxaan ku idhi ilaa intaanu ka dhimayna bidco waa ishaynaa siday nebi maxamed isu hayeen waa nebi maxamed baa mar walba ka hadlaya wa iyaakum muxdathaati lumuur wa sharu lumuuri muxdathaatuha arrintaa ulfadu inay tusinayso iyo saaxiibtinimada noocaasa iyo isu dhawaanshahaas aan iyadoo caqiide iyo manhaj laleeya waa la isku khilaafsanya haddana aan waxba la kala lahayn inay inxiraaf tusinayso waxa sheegay dadkii hore wanaagsanaa cabdullahi bn mascuud wuxu uhi ictabiruu nnaasa biakhdaanihim faina almar'a laa yukhaadiru ila man yucjibuhu rawahu ibnu abi shayba dadka haddaad doonaysaan inaad miisaantaan waxaad ku miisaantaan cidday saaxiib la yihiin waayo suurtagal maaha qofku inuu si hoose ula saaxiibo qof cajibiye mooyaane mid kale hada maa laa yumkin awsaacina wuxu uhi man satara cana bidcatah lam takfa calayna ulfatuhu rawahu ibnu bata fi libaana ka bidcadiisa naga qariya waxaa naga qarsoomahayn cidda bidcadiisu ay la saaxiibsiisee rafiiq ay kala dhigtay nagaba qarsoomayo waxay salafka qaarkood odhan jireen bal inankiisa eeg wuxuu aaminsan yihi oo saaxiibkii eeg wuxuu aaminsan yahi markaa waad ogaan doontaa laa tasal can almari wasal can qariinihi faina alqariina bilmuqaarini yaqtadi محمد بن عبيد الله الغلابي وحوري كان يقال يتكاتب أهل الأهواء كل شيء الأهواء وحو البواقر تنكران إلا التآلف والصحبة لكن صاحب تنمى كذا حيثة يسو دوانشاء قلوب توضى مقرن كران ابن بطة يكوري في الإبارة صدح لا واتشبه وحي عبدين أيان إلى تاي حزبية بدعو إلهينا سبحانه وتعالى وكبد باديين الدعوة السلفية حزبنا ما هصين الشيقني ومنهج كني محمدية الصحابة مناها من الدين تقيب كم إذا كو قابستي انت كلنا كتع السلطة وحي كعر علينا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة مناها الدعوة أهل الشرك يا أهل البدع نحن شاحيان ودعوة التصفية ودعوة ذاتك السفين سعقائد كودة هي مناهج سودة iyo duruqdooda waxaanay taasi calaamad u tahay annahaa dacwat nnabiyi waasaxaaba intaa ma dhaafin karo waktiga awgii insha allah munaasabaad kale ayaan ku sheegi doonaa mafaasida kale wallahu aclam wasal allahu calaa nabiyina maxamed
جزا الله الشيخ خير الجزاء كلمات كاسات كوقي مها بدن أو كجهد لي دباتذا ay iftiraaqu iyo taxasubka mucaasarka ah ay ku keentay alumma alislaamiya iyo dacwada muslimiinta
walaalayaal waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala inaad kulligiin ka faa'iidaysateen muxaadarinkan qayimka ah oo ka baxay nadwaddii cilmiga ahayd assalafiyatu manhajun rabbaaniy waa waajibun sharci intaynu ku kulmayno dowrooyin kale iyo nadawaad kale cilmiya oo qiimo badan sidaanoo kale waxaan iiga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin walaalihiin fi manhaji online wassalaamu calaykum ورحمة الله